baarlamaanka soomaaliya xukuumadda ee qeybaha bulshada ayaa mowqif isku mid ah ka istaagay qorshaha kenya ee darbiga kaga dhisaysa xadka soomaaliya ee la wadaagto wuxuuna baarlamaanka soomaaliya ugu baaqay xukuumadda kenya inay si rasmi ah u joojiso dhismaha derbiga ayna ilaaliso xiriirka darisnimo islamarkaana ay ciidamadeeda kala baxdo gudaha dalka soomaaliya haddaba qodobada soo baxay ma laga yaabaa in ay u dhaqangalaan si ficil ah waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qaybgalayaa sitay xuseen caliyow oo ka mid ah bulshada rayidka iyo cumar aadan rooble gudoomiyaha midowda ardayda jaamacadaha soomaaliya waxaana hadalka ku horeysay sitey
manaha cawaaqirnima waxaa nagu ah inay kenya ee soo gasho xuduudeena ee darbi ka dhisato dowladana waxaa ka fariistay xubnaha baarlamaanka oo ka dooday ayagoon raalli ka ahayn macnaha ay dhaheen waa ina dib kala noqdaan dhibaatada ay ku hayaan derbigan ay joojiyaan marka sidaas darteed annaga marka bulsho ahaan waxaan ku taageersannaha ina dowladda ay difaac adag ka muujiso arrintaasietud oo derbiga ku saabsan sidai kenya ee uga hortegi lahayd ee u joojin lahayd derbigaasietud inkastoo baarlamaanka soomaaliya uu mowqif midaysan arrinta ka istaago oo qaraar ee sharci ah soo saaray ee dhanka dowladda heerkii loo baahnaa ma kaga hadashay waxaan siinayaa cumar runtii aniga ma qabo ra'yiga ah dowladda soomaaliya waxay kaga jawaabtay arrintan heerkii loo baahnaayo aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaa baarlamaanka soomaaliya oo arrintaas fikir aad u qurux badan kasoo jeedshay oo aan ku waafaqsannahay laakiin waxaa meesha ka maqan dowrkii xukuumadda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay ku lahaayeen arrintan tusaale ahaan markaan soo qaadano xukuumaddu arrinta way ka hadashay ra-iisul wasaarahana waa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliyana wuu ka hadlay baarlamaankana go-aanuu ka soo saaray laakiin ma yihiin hadallada aan qiimaynayno sidii la raba ma uga jawaabeen markii la fiiriyo arrinta meesha ka dhacday iyo sidii loo hadli lahay ma looga hadlay aniga waxay ila ahayd sida ugu quruxda badan oo ay tahay in dowladda soomaaliya ay kaga jawaabto waxaa dib in markii loo noqdo cad soomaaliya ebed kenya kumaysa qabsanin kumaysan qabsanin dhul kumaysa qabsan waxaa dhul lagu qabsan jiray oon lagu haysta taariikhda markii la fiirsho wixii ka horreeyey labada kun iyo sagaalkii oo ay kenya bilowda arrintan wixii ka horreeyey in dowladda soomaaliya ay dhul ka haysata kenya oo n f d loo yaqaano marka markii dhulkii kenya ay kaas ay xalaalaysanayso oo midkii kale ee soomaaliya ay soo gashay oo arrintii badda ay ka hadashay waxaa la rabay madaxweynaha jamhuuriyadda inuu inta qabto shir jaraa'id oo arrintaas kaga hadla ouna sheegay arrintaas inaysan waafaqsanayn dowladda soomaaliyana aysan aqbali karin beesha caalamkan ay u sheegaan arrintaas inaysan aqbali karin isla markaasna la diyaariyo wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka soo saaraan arrin oo ay sheegaan in ciidamada soomaaliyeed heegan la gelinayo maadaama ciidanka soomaaliyed waxay u dhisan yihiin ay tahay inay difaacan dalkooda iyo dadkooda sida loo isticmaalana aysan ahayn sidii sax waa mahadsan tahay baarlamaanka wuxuu sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay inay weydiisato beesha caalamka sidii ay gacan buuxda uga geysan lahayd bixitaanka ciidamada kenya iyo xoogagii kaalintooda buuxin lahaa marka doorka beesha caalamka ee laga fili karaa maxay tahay horta annaga marka hore waxaa horta dib noo dhigay annaga dagaaladii iyo dhibaatadii noo keentay ayay ka faa'iidaysteen nimankan kenyaanka ah soomaaliyan inteeda baday haddana waatay kala go'gooday laakiin inta hadda harsan oo dowladda federaalka ah waxaan rajaynaa inay ayada arrintaaneeta ay xoog saarto ay ka hortagto qaraarkaasna ay muujiso inay horstaagaan derbigaasieet ayagoo beesha caalamka la kaashanay waxaan marka rajaynaa beesha caalamka markay arrinta xooga ee dowladda ku saarto inay naftirkooda raalli ka noqon doonaan siday ay arrintaas u joojiyaan cumar baan soo gelinayaa marka la fiiriyo baarlamaanka go-aanka uu gaaray aaduu u qurux badan yahay laakiin dhaqangalka in ay dhaqangeliyaan baarlamaanka waxaa ka soo baxay inay madaxda dowladda iyo xukuumadda ay dhaqangeliyaan iyo beesha caalamkaba shaki badana igaga muuqda laba arrimoodba waa u sababaynaya baarlamaanka soomaaliya go-aanka ay maanta gaareen kow kama ahan go-aan ka horreeyay ayaa jiray oo baarlamaanka kumeelgaarka soomaaliya ay gaareen oo ku saabsanaa badda soomaaliya inaan laga hadli karin ilaa qof iyo cod waddanka qof lagu soo doorto u yimaado arrintaas uma dhicin waa laga tillaabsada waxaa kaleeto cod in baarlamaanka soomaaliya waxyaabo badan uu codeeyey oo ay diideen in la aqbali waayo oo ilaa hadda ay shaqaynayaan waxay muujinaysaa arrintaas marka baarlamaanka soomaaliya in sharafta horta laga qaaday beesha caalamka marka loo soo noqdo beesha caalamka waxay ahayd arrintaanoo kale markay dhacdo oo wadan oo wadan kale xadkiisu kusoo xadgudbo ama oo wadan kaleeta ka qalinaya wadan kale xadkiisu kusoo xadgudbo inay arrintaas dabagalaan oo ay ka fadhiistaan oo ay go'aamo ka soo saaraan oo ay arrintaas hore ka galaan teeda kale kenya marka hore dowladda raalli kama ahayn federaalkan raalli kama ahayn waagii kumeelgaarka ahaydna kumaba aysan jirin safka hore inay kasoo qayb galaan amniga nabad ilaalinta ee soomaaliya xoogay kusoo galeen marka hadda dowladda waxay ugu aadan keliya inay ayaga ku midoobaan dowladda madaxweynaha uu liidarka u yahay iyo golaha shacabka oo ah hay-adda ugu sarreysa inay fariistaan ay ka hortagaan arrintaaneeto haddii kale wallahi dhibaato weynaa ka imaanayso waxaan rabaa marka badda soomaaliya hore waxaa looga dhigay disputed area meel loo yaqaano ma ahaynba in laga hadlaba haddii hadda waxaa rabaa meeshan wadanka soomaaliya meesha qaybtan soo gashay in loo baxsho ayadan disputed area meel la isku haysto oo isku haystaan kenya iyo soomaaliya waxay keenaysaa marka ayadana in haddana lasoo sikado layirado marka dambe tan la yirahdo kismaayo waa meel isku haysto disputed area say usoo- say u soo socoto u soo- u saxa- u xalaalaysato marka anigu waxaan qabaa arrintaas waxaa looga hortagi karaa inaysan sahlan madaxda hadda talada haysa ayagaan wax laga weydiinaya hadhowto shacabka soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin heel iyo hob inay inay la garab istaagaan laakiin waa in ay wax shacabku u baahan yihiin ay ay ku tallaabsadaan oo ku dhawaaqaan E, waa tii horay muranka xadka badda uu jiray haatanna xiisada sohdinta beriga ayaa taagan maxaa cawaaqib ka dhalan kara guud ahaan arrimahaas waxaan siinayaa siteeb kenya ma horta saas ma u maraynaya kenya inay si- sidaas fudud inay wax ku gudbin karto ama ay ku joojin karto qaraarkeeda haddaan laakiin tallaabo sharci aan loogala hortegin ama tallaabo oo kale een, ama ciidamo aan la geynin xuduudda ma u maraynaya kenya sahalkaas oo lagu yiri inay inay uga tagto ee gadaal u noqoto ee xuduudda ay ka gudubto ma u maraynaya laakiin waxaa aniga rajaynaa maadaama ay ka hadleen baarlamaanka baarlamaankan waxaan ku dhiirigelinayaa inay xooga saaraan dowladda ku een, ku ee, ku qasbaan wasiirka gaashaandhigga laho- loo sheego inuu ciidan geeyo xuduudda soomaaliya siduu u difaaco derbigaas ayaga hadday kenya gudaha ku jirto ee nabad ilaalinta ay sheeganayaan nabad ilaalinay ku ekaanayaan laakiin ma ku ekaanayaan inay derbiga goostaan annaga dowlad rasmiyaa nahay ee waa ka baxnay kumeelgaar dowlad federaal aan nahay waa in soomaaliya u midowdaa kelmadaas aan leenahay in ay derbiga ka gudubto waayo kenya waa in loogu midoobaa hayo cumar dhankaaga arrinta marka intaan baharta arrimahaas iyo waxaas la gaarin waxaa la rabay madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka oo isla jireen intaa hal meel shir jira aad ku qabtaan ay sheegaan bulshada u sheegaan oo ay beesha caalamka u sheegaan in kenya aysan u baahnayn soomaaliya anigu horta shaki badanaan ka qabaa qodobada dowladda soo saarta in sida saxdaa loo dhaqangeli karo laakiin waxaan qabaa inay ku dhaqangeli karto in la waco maamul goboleedyada golaha wasiirada ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha oo arrintaas jargareeyo laga soo saaro go-aan cad welibana aysan waqti dheer qaadan oo maanta iyo berrito wixii ka dambeeya laga soo saaro loo sheego beesha caalamka inaysan soomaaliya u baahnayn ciidamada kenya inay meeshan wadankan ay kusii jiraan ayna joojiso xuduud